waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
iyada oo toddobaadyadii ugu dambeeyey dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada puntland iyo dagaalamayaasha daacish ee ku sugan buuraha gobolka bari ay socdeen ayaa dowlad goboleedka puntland waxay ka hadleen dagaaladii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacay gaar ahaan buuraleyda fog ee cimiliskaad halkaasoo dhimasho fara badan ay ka dhacday maamulka puntland ayaa sheegay in ciidamada la dagaalanka waxaa loogu yeeray argagixisada ay guulo ka gaadheen dagaal ay ku qaadeen kooxda daacish ee ku sugan gobolkaasi bari dagaalkaasi ayaa ka dhacay buuraha calmiskaad ee gobolka bari sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka puntland maxamuud caydiid dirir wasiirka ayaa sheegay in ciidamada puntland ay kooxda ka qabsadeen dhowr saldhig oo ay ku lahaayeen buurahaasi kadib dagaal toosa oo halkaasi ka dhacay wasiir caydiid waxa uu sheegay in deegaanka balelidin isna uu ka dhacay dagaal kaasi oo uu sheegay inay ahayd halkii ay ku xooganaayeen kooxdaasi warbaahinta ayaa soo bandhigtay sawirada meydad xubno ajaaniib ah oo la sheegay inay ka tirsan yihiin daacish kuwa oo ciidamada puntland ay dagaalka ku dileen inkastoo dhanka puntland aanay sheegin wax khasaaraha dhankooda soo gaaray dhankiisii afayeenka howlgallada ciidamada la dagaalanka waxaa loogu yeeray argagixisada puntland ee hilaac oo ka hadlay dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka dhamalcaddu ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku dileen ilaa iyo koob iyo labaatan ruux oo ay ku jiraan ajaaniib sida uu yidhi abar allahu akbar ilaahay baa weyn ilaahay baa mahad u sugnaatay markay saacaddu ahay saakay siddeeddii subaxnimo ayaa ciidamada la dagaalanka argagixisada ee dagaalka kula jira nimanka daacishka ah waxay weerar ku qaadeen saldhigyadii ay nimankaasi ku dhuumaalaysanayeen ee calbari halkaa waxa weeye waxaa la qabtay laba talis oo taliska ugu weyna ugu muhiimsanaa oo ku yaalla dhammancaddo halkaa waxaa kaga dhintay koow iyo labaatan nin afar nin ay caddaan tahay inta kalena madow tahay waxa kaleeto oo halkaas muxuu ahay iyadana dagaal ka dhacay meesha la yidhaha islabuurta aweyti halkaasna waxaa ku dhintay afar nin iyo naag naagtu baa loogu tegay naf waxa weeye naagtaas etoobiya bay noqotay waxaan u sheegayaa dadweynaha reer puntland nimankanu ma aha niman raba nolol argagixisada ah ee daacishku ma aha niman raba nolol waayo meelay u noqdaaneen ma joogaaneen waxay marka door bidayaan ama inay iyagu isqarxiyaaneen ama iyagoo dagaalamaya inay dhintaaneen sidaa calaajrigeed in wax nool oo caafimaad qaba ama isdhiibaan ama haddii ilaahay kuu roon yahay ee la qabto way adag tahay sidaa calaajrigeed meelo badan baa nimankaas waxa weeye horey loonooga soo qabtay oo talisyad ahaa kiisa ugu weynaa ugu muhiimsanaa waxa weeye waa halkaasi weeye labadaa meelood weeye afhayeenka ayaa sheegay in ciidankoodu ay soo rideen ilaa iyo laba diyaaradood oo nooca droniska loo yaqaan isagoona fariin u diray shacabka puntland oo uu ka codsaday inay ciidamada garab istaagaan waxay isku dayayeen inay diyaaradaha droniska ah ay ciidanka ku argagixgeliyaanin waxyaabo qarxay oo aan ciidanka waxba yeelin bay soo tuureen waa la soo riday waa argagixisay wadan lahaayeen ay wax yani ciidanka difaysta u keeni kara ama dhib u keeni kara ma ayan ahayn waxaa kaleeto aan halkaan uga faa'iidaysanayaa dadweynaha reer puntland ama dalka gudihiisa ha joogeen ama dibaddiisa ha joogeene anigoo ah afhayeenkii dagaalanka argagixisada ee ciidamada hilaac ah waxaan rabaa inaad garab istaagtaan ciidankiina dhaqaale hadday tahay iyo hadday tahay garab istaag muxuu ahaaye afeedba taageer xoogle inaad muujisaan waxaa kaleeto halkaan habadii uga diraya ciidanka la dagaalanka argagixisada oo aad iyo aad maanta muxuu ahay nimankaas ula dagaalamay waa intaasaa uga sii dhowaataan amarkii layna siiyey ahaa inaan ninka ugu dambeeya in lasoo qabto oo madaxweyneheenna siciid cabdulaahi deni ina siiyey islamarkaasna ah taliyaha ciidamada amaamintaasaynu fulinaynaa waana ku mahadsantihiin muxuu ahay dadaalka aad samayseen iyo horumarka aad ka gaadhay dagaalka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dagaalkaasi ka socda maamulka puntland ee u dhexeeya kooxda daacish iyo dowlad goboleedka puntland axmed madoobe ayaa si weyn u bogaadiyey howlgallada ka dhanka ah argagixisada ee ka socda puntland isagoona adkeeyey ahmiyadda ay leedahay in si midaysan loo wajaho dagaalkaasi dagaalka argagixisada waa in midnimo loo wajaho si dibudhiska iyo soo kabashada dalkeenu ay u noqoto mid midho dhal ah ayaa uu yidhi axmed madoobe oo war-saxaafadeed soo saaray sidoo kale waxa uu u hambaliyeeyey ciidamada puntland guulaha ay ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyey waxaa kale oo uu tilmaamay in howlgalkan uu leeyahay muhiimad weyn dadka reer puntland iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed ugu dambayntii waxa uu ugu baaqay guud ahaanba shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka inay garab istaagaan maamulka puntland sidii uu ugu midha dhalin lahaa howlgalkani dhanka kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa markii ugu horeysay iyana ka hadashay dagaalkaasi culus ee puntland ay ku qaaday kooxda daacish ee ku sugan buuraleyda gobolka bari war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ugu horeyn dowladda dhexe ku bogaadisay guulaha ay ciidamada puntland ka gaareen dagaalkaasi dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale bogaadisay doorka shacabka puntland iyo garab istaaga ay u muujiyeen ciidanka daraawiishta ee howlgallada halkaasi ka wada daacish iyo al-shabaab waa cadow ay u siman yihiin dadka soomaaliyeed waana in loo midoobaa ciribtirkoodii ayaana lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay askartii ku geeriyootay dagaalkaasi iyadoona sidoo kale kuwa dagaalamaya u rajaysay inay guul ka gaaraan dowladda federaalk ayaa sidoo kale waxay sheegtay inay ka go-an tahay in shacabka iyo maamulada dalka oo dhammi ay ku dhiirigeliso kuna garab istaagto doorkoodii ka xoraynta dalka kooxaha lagu yeeray khawaariijta dowladdu iyada oo kaashanaysa shacabka soomaaliyeed waxay u taagan tahay sidii dalka looga cidhibtiri lahaa dembiilayaasha khawaariijta ihi kuwa oo muddo dheer dhibaatooyin aan kala sooc lahayn ku haya shacabka soomaaliyeed sida bayaanka lagu yidhi si kastaba dagaallada u dhexeeya ciidamada maamul goboleedka puntland iyo maleeshiyaadka daacish ayaa dib u laba kacleeyey laba toddobaad ka hor markii dowlad goboleedka puntland ay shaacisay inay weerari doonto kooxaha ay ugu yeertay argagixisada balse kadib ay daacish weerar toos ah oo isugu jira qaraxyo iyo dagaal toosa ay ku soo qaadeen qayb ka mid ah ciidamadaasi oo ku sugnaa buuraha deegaanka dhar jaalle waxaana tan iyo xilligaasi puntland ay kordhisay dagaalka iyo weerarada ka dhanka ah kooxdaasi halkaasoo ay ku soo bandhigeen sawiro muujinaya meydadka dhinacyada la dagaalamaya iyo diyaarado nooca daroniska ah oo ay sheegeen in kooxdu ay adeegsan jirtay wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho